إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqoon dowladda federaalka ayaa ka laabatay hadal uu xasan sheikh ku duray digniintii amniga ee maalmo ka hor ka soo baxday dowladda maraykanka maydadka wiilal dhallinyaro ah ayaa laga baadigoobayaa webiga shabeelle ee mara qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal ku miray ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ee haysta magaalada baydhabo ee gobolka baay hal askari ayaa ku dhaawacmay weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dhacay ciidanka xabashida itoobiya iyo kuwa sirdoonka ay ka wadaan magaalada jigjiga ayaa sii xoogaysanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay dhac hor leh laga geystay qaybo ka mid ah magaaladaasi haweenka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa bixiyey hadiyado iyo sahay ay ugu talagaleen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee jiidaha hore ku sugan waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan looga adkaan karin awood militari islamarkaana ay la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan diyaarad yar oo rakaab siday ayaa ku burburtay dalka maraykanka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo isniin ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda federaalka ayaa ka laabatay hadal uu xasan sheekh ku duray digniintii amniga ee maalmo ka hor ka soo baxday dowladda maraykanka faahfaahin warkaasi ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena axmed ciise cali safiirka dowladda federaalka u fadhiya maraykanka oo lagu magacaabo daahir carab ayaa meesha ka saaray in khudbadii xasan sheekh ee jimcihii lasoo dhaafay ay naqdinaysay warkii maraykanka ee sheegay in muqdisho ay kusoo fool leeyihiin weerar ka dhan ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha hadalka safiirka ayaa imaanaya iyadoo warbaahinta caalamka in badan oo ka mid ah ay shaaciyeen in xasan sheekh uu duray digniintii maraykanka waana taas midda keentay in safiirka uu meesha ka saaro arrintaas si uusan maraykanka xiriirka ugu jarin xukuumadda taagta daran ee xamar safiir daahir oo la hadlay warbaahinta dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay xiriir la lahayn khudbaddii uu madaxweynaha xasan sheekh jimcihii ka jeediyey kagana hadlay inay jiraan shisheeye iyo kuwa gudaha ku sugan oo abuuraya amni darri iyo digniintii kasoo baxday safaaradda maraykanka ee soomaaliya safiir daahir wuxuu tilmaamay in xasan sheekh uu la hadlay shacabka khudbadiisna aynan xiriir la lahayn digniinta maraykanka balse ay ahayd mid isaga soo beegantay madaxweynuhu wuxuu kala hadlayay dadka soomaaliyeed dabcan way ku soo aaday sida aad sheegtay laakiin wax xiriir leh ma ahan sida aada og tahayba dowladda maraykanka maxay warar walbaba ay la wadaagtaa wadamada ay saaxiibada yihiin haddii khataro amni ay jiraan khatarahaasna dowladda soomaaliya shirkii khamiista dhacay golaha wasiiradu si rasmi ayay u qaateen waxaana kasoo baxay go-aano lagu adkeynayo laguna xoojinayo amniga wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waan uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka taageerada dadka qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh uu aad u qalqalsanaa jimcihii markii uu khudbadda jeedinayay taasna ay keentay inay soo baxaan hadallo waxa u dhimi kara tabantaabada iyo taakulada ay dowladdiisa ka hesho maraykanka walow markii uu xilka kusoo laabtay donald trump ay dhacday inuu jaray dhaqaalo badan oo dowladda federaalk la siin jiray xasan sheekh hadalkiisii jimcaha ayaana u dhacayay sida tan nasiib darro kuway heleen masajkooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiyo u geeya oo soomaali ah iyo kuwo ajnabi ah yaa la helay mataal yar haddaan idin siiyo walaalayaal dalkan magaaladan ayadoo qaraxyadu ka dhacayaan oo dilka maxaan ku idhahdaye shakhsiyaadka taargetka ka ahoo dadka qof qof loo dilayo ayaan joognay caalamkuna diyaaradaha waa nooga imaanayeen waa socdeen maanta waa maxay khatarta dhacday intiinaan intii magaalada ku nooleed welina ku noolaatiine khatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maraya lala soo daa- soo daadanayaan ee maanta jirtaay waa maxay farriimo been ah oo aan jirin iyo tallaabooyin been oo la qaaday waayo dalkan khatar kuma jiro qalqal xoogan ayaa ka jira dowladda federaalk gudaheeda waxaana shalay u dambeysay digniinada amni meesha ka saaray wadaaddo uu xasan sheekh ka dalbaday inay ka hadlaan arrimahaasi maydadka wiilal dhallinyaro ah ayaa laga baadigoobayaa webiga shabeelle ee mara qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdalla mukhtaar tan iyo maalintii shalay waxaa webiga mara magaalada buula burde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya laga baadigoobayaa meydka laba dhalinyaro ah kuwaasoo webiga u tagay inay dabaashaan balse ay ugu dambeyntii keentay inay ku geeriyoodaan aabbaha dhalay mid ka mid ah dhalinyarada sidoo kalena adeer u ah kan labaad ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay wiilashan u galeen webiga iyo baadigoobka ay sameynayaan isagoona sheegay inay arkeen oo keliya dharkii ay wateen dhalinyarada
bulaburte bulaburte laba xanun waa laba xanun laba xanun gudubay ku dhexeen gudubay ku dhexeen casirkii casirkii casirkii labadoodaba tumanushanay ahaayeen haa wiil anigaa dhalay midna adeera u ahay gududaa keligood yimideeneeta iyo la dabaaladii dabaal ku galeen haa oo xidlaha oo la joogin way dabaale u tageen xoola lama jiro lama soo dirsan xoola dharkoodii ah dharkoodii aanan dharkoodii waynu kala taga dharkoodii oo idiloo xalaba ka baxnay inaa aragna meel ku aragnay duurkii duurkii xaafada kasoo tageena la yidhi waaba nala soo sheegaba mataa ilmama idiga maqaana ma taqaanaa saasaana la soo yidhi marka waa ku jiwaawada galeen hadda hadda dhulay kasoo dha hadda waa geli rabaa malakamayga soo wada malakamayga saacadooda soo dhamaatay insha allah si kastaba ha ahaatee geerida labadan wiil ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii dambe sidan oo kale webiyada mara dalka soomaaliya ugu dhinteen caruur kuwaasoo webiyada u taga inay dabaashaan haddaba waxaa waalidiinta la gudboon inay feejignaadaan oo ilmahooda ka ilaaliyaan webiyada si gaar ahna xilligan oo ay carruurtu ku badan yihiin dabaasha webiga
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal ku miray ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ee haysta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wararka naga soo gaaraya gobolka bay ayaa ku odhanaya dagaalyahana ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin in xalay ay weerar culus ku ekeeyeen xero ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo owdiinlo oo hoostaga magaalada baydhabo isla bay ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay weerareen xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo maayafuulka oo ka tirsan magaalada baydhabo hugunka rasaasta la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay baydhabo iyo daafaheeda ma aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka bakool haddaan eegno ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada waajid dagaalkaasi waxaana loo xaqiijiyey in lagu dhaawacay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka haweenka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa bixiyey hadiyado iyo sahay ay ugu talagaleen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee jiidaha hore ku sugan warkan waxaa diyaariya oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed muudey axmed abuu muslim munaasabad ay dad badan ka soo qayb galeen ayaa waxay haweenka degmada ceel cali ku bixiyeen hadiyado kala duwan hadiyadahan oo muddo kooban ay ku diyaariyeen ayaa waxaa ka mid ahaa buskut iyo timir haweenka ceel cali ee wilaayada hiiraan waxay sheegeen in ay hadiyadahanay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta anagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkaan maanta hadiyaad kala duwan aan ugu diyaarinay wiilasha walaalaheenna ah oo kurumaha ku jiro oo cadowga la xisaabtamayo ee dhaxanta ilaadada u taagan siday dadka walaalaha muslimaadka ugu dulqaadi lahaayeen gaalada saliibiga ah ee gumeysiga ku imaada wadankeena waxaan leenahay walaalayaal garabkiina ayaan nahay markasta hiil iyo hoob waa nila garab taagannahay ducada ayaan nila garab taagannahay caagadaha aan diyaarinay tiradooda waxaa waaye laba boqol soddon iyo laba caad bus timirta aan diyaarinay waxaa waaye soddon iyo toddoba kartoon iyo hadiyaad fara badan waxaan leenahay walaalayaal sabar iyo iimaan allah idinku siiyo furmaha aad ku jirtid xarakooda hadaf iskay wadeen waa hormariyeene hantaqbay kurtoodooda noqdeen horiyo baaruude waa wadahalyey miiranoo hubanti weeyaane dhufayska mahadsane waayaday orodka haayeene annagoo hareeraha tilnay gaal ku heeseene intay hareerta igamaraha hurdahayaaye allow hayga hodin waan jeclahay hadalka kooda aamiin goobta hadiyadaha lagu bixinayay waxaa joogay nabadoono ka tirsan beesha gaaljecel iyo waxgarad kale kuwaas oo bogaadiyey una duceeyey haweenka magaalada ceel cali waad maasantay muudey dhac ay ciidanka xabashida itoobiya ka wadaan magaalada jigjiga ayaa sii xoogaysanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafayna dhac hor leh laga geystay qaybo ka mid a magaaladaasi waa kan farxaan cali cabdulaahi oo warkaasi noo sii ambaqada muuqaallo xilli habeen ah la duubay ayaa muujinaya dhac ay ciidan ka tirsan sirdoonka dowladda xabashida itoobiya u geysanayaan wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jigjiga maleeshiyaadkan ayaa mararka qaar waxa ayba dil u geystaan dadka rayidka ah ee ay dhaca u geysanayaan halka qaarkoodna ay jirdil xooggan kula kacaan ciidanka xabashida oo keliya ma aha kuwa dhaca ka wada magaalada jigjiga ee waxaa sidoo kale dhibaatadan ku howlan qaar ka mid a maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar ee ay dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed muuqaalka oo ah mid uu shucaac ka muuqdo ayaa waxaa sidoo kale laga arki karayaa rag wata mootobajaaj oo tiradooda ah saddex ruux islamarkaana garbaduub u qabanaya wiilkan kana qaadanaya wixii agab ah ee uu sitay dhibaatadan ayaa inta badan waxa ay haysataa xaafado badan oo ku yaala jigjiga ku dhowaad shan xaafad oo dhacda magaaladan ayaa ah kuwa lamagalaan oo ay dabinno u yeelaan islamarkaana ay ku xoogan yihiin kooxahan arrintan ayaa caqabad ku keentay dadka deegaanka iyadoo fiidkii kadib aysan shacabku awoodin inay u soo dukaamaystaan suuqyada haddaba hay-adaha sheegta sugidda amniga magaalada jigjiga ayaanan waxba ka qaban dilalka iyo dhaca hareeyey bulshada ku dhaqan mandiqadda iyadoo taa beddelkeeda argagax gelinaya dhalinta haweenka iyo duqowda ku nool magaaladaasi waxaana dhammaan xubnaha boolisku ay ku howlan yihiin dhibaataynta bulshadaas iyagoo si joogtaha u baaraya guryaha dadka deegaanka si kastaba xabashida etoobiya ayaa ciidankan u adeegsada beegsiga dhallinyarada iyadoo ku eedaynaysa inay qalqal amni darro ku keeni karaan etoobiya
mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin awood militari islamarkaana ay la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa noo soo jeedinaya warkan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan looga adkaani karin awood militari islamarkaanay la wareegi doonaan guud ahaan soomaaliya maxamed cali amiin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay dowladda federaalka oo ku tilmaamay mid taagdaran wuxuu sheegay inuu aaminsanayay in goordhoway xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya sidii ka dhacdii afghanistan oo kale oo uu maraykanku isagoo dulaysan iskaga baxay dowladda iyo shabaab shabaaba awood badan oo boqolkiiba boqol shabaaba awood badan waxaan caddayn u hayaa maalintu abiy axmed imaanayay garoonka diyaaradaha hoobiyaa lagu garaacay oo caasimadii xamar ee soomaaliya ayaa hoobiye lala dhacay oo og tahay adiga taasaa ii daliil ah inay dowladda shabaabka awood badan tahay afar iyo labaatan saacna xamar qaraxyaa ka dhaco ay dowladda maarayn la'dahay xamar oo dhan waa aragtay gooyooyina yaallo oo shabaab laga baqayo wasaaradihii dowladda ciid ayaa taale ciid iyo ciidan iyo jidgooy madaxtooyadii irdeeda mala mari karo meel kasta jidgooya taalo oo shabaab laga baqayo idan shabaab ayaa awood badan dowladda waa laga awood badan yahay shabaabaa ka awood badan dowladda federaalka ayuu sheegay in marnaba aysan ku dhicin xarakada mujaahidiinta al-shabaaba maadaama buu yidhi ay yihiin nidaam islaamiya oo dadka ku maamulo shareecada islaamka bulshadoo idilna iyagu ku qanacsan yihiin dowladda soomaaliya oo dowlad daciif ah ee hadda soo kabanaysa ee aan si fiican u dhisnayn ee gelibgelib ah maanta shabaab oo niman islaamiyiin ah ee aad u hubaysan ee dadkii islaamka jeclaysteen ee shareecada islaamka fulinayaan cadaalad wax ku fulinayaan ee ilaa iyo hadda loo xukun doonta ayaga ee xukunka ayaga loo doonto ee meel kasta qaraxooda iyo iyo madaafiictooda ka dhexayso haddana waa la sii dagaalamayaa caqli ma garayso qabiiladii dhan shabaab ay galeen tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmii lasoo dhaafay isu soo tarayeen siyaasiyiinta quska ka muujinaya dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaasoo si isku mid u sheegeen soomaaliya ay ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacaya afghanistan oo kale waad mahadsantahay abdiraxmaan waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho faahfaahinta warkaana waxaa haya cali aadan xasan waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa mar kale shaaca ka qaaday inay sii korortay dhibaatada ay ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku nool gobolka banaadir waxay sheegeen in dadka ay ku hayaan fasaad iyo jirdil xoogan oo ay u geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada tirada yar ee la arkay iyaga oo dhibaateynaya ayaa ka badan kuwo qarsoon ee aanan la arkin intaan magaaladan socday intaan arkay akhlaaq xumo iyo waxaa waaye qof aanna wax ka hadlaynoo busoolad liifkeed lagugu dhufaa waxyaalo badan aan ka aragnay waxaa waaye dadku waa iska dhiban yihiin ilaahaan kugu day inaan joognaa nimankaas waxaan dhihi lahay boqolkiiba sagaashan iyo shan taliyahoodana ha lala xisaabtamo ayakana ha lala xisaabtamo oo waxaa waaye dad badanoo waxaa aragna kaamiradu soo qarxisay boqolaal waxaa jirta kaamiradu ayna soo qarxin oo meelaan kaamira lahayn lagu liif garaacay oo lagu dilay arrintan ayaa waxay keentay dareen walaac leh maadaama dadka ay dareemayaan inay ku nool yihiin cabsi joogto ah bulshada muqdisho waxay marar badan ka dhiidhiyeen xadgudubyada kala duwan ee ay la kulmaan sida xarag aanan sharci ahayn jirdil iyo cadaadis joogto ah
gaadiidleyda ka howlgasha magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka maxmed qaasim gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka gaadiidleydan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin iskugu jira dhac iyo isbaarooyin ay dhigteen xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxa ay sheegeen in laga qaado lacaga xaddhaaf ah oo aan la garanaynin halka ay u socdaan iyagoo intaa ku daray in haddii aan arrintan wax laga qaban ay iyagu iska difaaci doonaan marka waalidkiina na saaciday baabuuray noo gadeen baabuurkiina haddana waa ku shaqaysan la'anahay oo haddii aad lacagtaasi timi dhiibay aad tiraadidna naftaadii aaba qashqashaad aab in lagu dilaaba qatar ee markaas na dhacaaya oo tuugada oo wax ay yihiin oo annaga na ku iibso warwarqada waxaa ku qoran ku iibso waxaan ku iibsa waxaan ka gataa anugu badal ma iga sii ii karaa aniga muga wax ka gataa annaga haddinaska dhibanayaalaan nahay dhibanayaal xoog lagu haystaan nahay dhibanayaal xaqoori la haysan nahay haddana waxaa waaye gardarrada nala ku haysto waxaad moodaa gardarro garab ogba inay tahayba gardarro garab og inay tahay waa gardarradu gardarro garab ogay noqotay marka insha allahu tacala in wax laga qabtaan rajayhaynaa haddaan laga qabayna dadkan gaadiid kale maanta meesha joogo oo isugu daran bajaad caasi t m b g leylo baabuurta weyn wax mool ka qaado waa malaayiin qofood nimankaasuna waa tumayeen dhowr qofood haddaan laga qaban insha allahu tacaala ay kaska qaban karo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa haatan waxa ay wajahayaan tacadiyaad kala duwan oo aan horay loo arkin kuwaas oo ay kula kacayso dowladda federaalka xilli kasta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho
warkana dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina diyaarad yar oo rakaab siday ayaa ku burburtay dalka maraykanka wararka inaga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in diyaarad yar oo siday rakaab ay ku dhacday meel baabuurta la dhigto oo ku taala koonfurta magaalada beneslavenia ee dalkaasi maamulka duulimaadyada federaalka ee maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaarad yar oo ka mid a kuwa ku shaqeeya hal matoor ay si xun u burburtay halka dhammaan rakaabkii saarnaa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo tiradooda lagu sheegay shan ruux nin u hadlay booliska magaalada ayaa sheegay in dhammaan shanta ruux ay ku dhaawacantay diyaaradda loo qaaday xarumaha caafimaadka ee magaalada balse ilaa iyo hadda aanan xaaladooda la garanaynin waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in aysan jirin cid kale oo ku dhaawacantay goobta maamulka duulista ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan shilkan waxaana uu ku soo beegmayaa xilli shilalka diyaaradaha ay aad ugu soo badanayaan gudaha dalka maraykanka taas oo filinwaa iyo fajiciso ku noqotay dowladdaasi ku caanbaxday la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta